aynu soo maray waxaynu tilmaanay in shafaacada sharcigu uu sugay ay tahay mid idanka ilaahay ku xidhan aynay tahay cidda loo shafeeco qaadayana cidu ilaahay tawxiidkooda raalli ka yahay walaa yashfacuuna ila liman irtada man da ladii yashfacu cindahu ila biidnih marka waxa weeye idanka ilaahay iyo raalli ahaanshihiisay ku xidhan tahay saas aawadee shafaacadu inaynay gaalo anfacaynin ayaa laynoo sheegay waxaa kaloo laynoo tilmaamay shafaacadu in ilaahay mulkigiisa ay tahay qul lilaahi shafaacatu jamiica shafaacada dhammaanteed ilaahay bay u sugnaantay mar hadday sidaas iyada ay tahay oo ilaahay ay u sugnaatay oo cid kale in yani shafaacadu aynay u sugnayn in allah oo keliya la caabudo weeye marka allah oo keliyana waa in shafaacada la weydiista oo yani lama odhan karo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam baan shafaacada weydiisanayaa oo wuxuu ilaahay siiyey inuu wax iga siiyo ayaan markaa weydiisanaya lama odhan karo waman adalu miman yadcu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaamati hum can ducaa'ihim gaafiluun waida xushira annaasu kanuu lahum acdaa'an wa kanuu bicibaadatihm kaafiriin waxaa lagu tilmaamay baryada ilahay kayrkii la baryayaa inay tahay yani markaa cibaado la caabuday yani kayrkaas inay noqonayso taas macnaheeduna waxay tahay shirki bay noqonaysaa cibaadada ilahay kayrkii la caabudayaa oo in loo sharig yeelay walow af ahaan hala qirsanaado allah oo keliya inka xaq lagu caabudo uu yahay ee haddii cid kale markaa cibaado loo sameeyo ama cid kale la baryo ama la istiqaasoodo yani waxay noqonaysaa yani shirki ayay noqonaysaa iyo cibaado markaa kayrkaa la caabuday ayay noqonaysaa marka waxa weeye sida cibaadada rabbi loogu gaar yeelayo ayaa ducaduna nooc cibaadada ka mida ay tahay oo ilahay in loo gaar yeelo ay tahay yakfiika ana allaha qad qaala idcuunii kamili ma qad qaala acbuduunii waxa kugu filan ilaahay inuu ku yidhi udcuunii siduu ucbuduunii kuu yidhi ayuu wuxuu ku yidhi udcuunii ibari marka wax farqiga kuma sugna nebiguna sala allahu alayh wasalam waxau yihi adducaau huwa alcibaada ducadu iyada ayaa cibaado ah ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin marka waxa weeye ducadu inay cibaado tahay aayaddaa lafteeduna waa inoo tilmaantay marka calaa kulli xaal taas ku saabsan yani markaa in shafaacada cidda la weydiisanaya allah inay noqoto oo rabbi la weydiisanayo oo nebigu sala allahu alayh wasalam markuu dhintay dabadeed aan la odhan karin yani ilaahay nooga shafeeco qaad yani arrinka noocaasa aan la odhan karin nebiguna sala allahu alayh wasalam yani ducadaada iyo dalabkaaga inaanu ogeyn inaka laa tadri ma axdau bacdak waatii markaysa waxaa markaa lagu yihi nabiga sala allahu alayh wasalam maalinta qiyaame waxaa lagu yidhaahdaa ma garanaysid waxay dabadaa soo darisiiyeen ma garanaysid baa lagu yidhahdaa faaqulu kama qaala alcabd الصaalix wakuntu calayhim shahiida ma dumtu fiihim falama twafaytanii kunta anta araqiiba calayhim yani markaa nebigu sala allahu alay wasalam xadiiska saxiixaynka bukhari iyo muslim soo wariyeen sidaas iyada ah ayuu markaa ku tilmaamay intaas markaynu tilmaannay shaarixu waxaa kaloo u tacarudaya ama u bambaxaya masale ku saabsan nebiga sala allahu alayh wasalam in lagu tawasulo oo ducada markaysa waxaa marka ilaahay la baryayo iyada oo cidda wax la weydiisanaya la baryaya ay tahay ilaahay oo aan cid kale la baryaynin cid kalena aan lala baryaynin ilaahay in markaa lagu tawasulo nebiga sala allahu alayh wasalam oo la yidhahdo bixaqi nabiyika ama bijaahi nabiyika sidaas iyada a la yidhaahdo yani tawasulka mas'alada markaynu ka warramayno waxaynu hormarinaynaa waxaa jira tawasul mashruuca oo adiladu ku soo aroortay aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga ku soo arooreen anwaac dhowrah oo tawasulla ah ayaa jira yani noocyadaa tawasulka ee markaysagaa jirana waxaa ka mid ah in ilaahay yani asmaadiisa iyo sifaatkiisa lagu tawasulo oo rabbi markaysaga lagu baryo in ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa lagu tawasulo oo rabbi lagu baryana waxa marka ay tahay waxaa ku soo arooray yani adilo sharciga kusoo aroortay waxaa ka mid a adilada sharciga kusoo aroortay qawluhu tacaala walilahi alasmaa lxusna fadcuuhu biha ilahay magacyaal wanaag badan baa u sugnaaday ee ilaahay ku barya marka fadcuuhu biha bimacnaa waxay noqonaysaa ugu tawasula oo rabbi ku weydiista weeyaan wakadalika يعني waxa weeye إلahay waxau yidhi قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين برحمتك وتوصل إلهي رحمتيسa لgu توصلay waxaa la mida xadيiث الاستخاaرة يعني نبgu صلى الله عليه وسلم يعني marka uu صحaabadiisa baray xadيiث الاستخاaرة اللهم إني أستقرka بعلمك وأستقدرka بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أستقدرka بقدرتك يعني waxay tahay waa توصل اللهم إني أستخرك بعلمك وتوسل وكذلك waxa kaloo la mida duعada kale markiisa wa markaa صaحيixa ah u نبgu صلى الله عليه وسلم marka uu yihi اللهمa بعلمكa الغyب وقدرتكa على الخلق أحيiني ma عaلمت الحياaة خyرا ليi وتوفني إذا كانت الوفاة خyرا ليi wa xadيiث isaguna صحيixa oo نسائي iyo xاakمki ay soo wariyeen xaakimna uu صaحيixiyey dahabina uu ku waafaqay شheekh الألباnina uu kusii waafaqay وkذلika xadiiثka marka axaadiiثta sheegaysa ism الlahi الأcظمka yani tilmaamaysa اللهuma إنii أsألka ya الله الواxد الأحد الصمد الذي لم yلد وlم يuلد وlم ykuن lah kفوa أحد أn تغفira lii ذuنوبي إنaka أnتa الغفور الرaحيم waa تwasul ilahay asmaadiisa iyo صifaatkiisii lagu tawasulayo noocaas weyi marka noocaas yani waa nooc layna amray oo marka mashruuca weeye nooca labaad ee tawasulka isaguna mashruucay waxay tahay acmaasha saalixa wanaagsan in ilaahay lagu baryo oo yani camalka wanaagsan ee khayrka ah in ilaahay loogu tawasulo waxay ka mid tahay yani tawasulka mashruuca sharciyadiisana wax khilaafi aanu ku sugnay aayaat qur'aan iyo axaadiis nebiga waa ku soo arooreen waxaa ka mida qawluhu tacala aladiina yaquuluuna rabbana inana aamana faqfir lana dunuubana waqina cadaaba annar inanaa aamanaa waxa loo keenay waa maxay oo fakfir looga tartiibiyey waxay tahay waa tawasul iimaanka yani markaa loogu tawasulayo oo ilahay ducada inuu ku aqbalo lagu weydiisanayo waxaa la mida qawluhu tacala rabbana aamana bima anzalta watabacna rasuula faktubna maca ashaahidiin marka waxa weeye rasuulka inuu raacay iyo inuu rumeeyey waxa uu u keenaya ducada uga hormariyey waa maxay waa markaa tawasul inana samicna munaadiyan yunaadi liliimaani an aaminuu birabbikum faaaamana ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوصل لgu توصلayo iiمaaنki iyo cملkii صالحa markaisaga lagu توصلayo waxaa la mida xadيiثka markiisa a markaa أبو داود iyo soo wariyeen isaguna صحيiح ah isaguna markaa yani اسم اللahi الأعظمka tilmaamaya اللهمa إني أسألka بأني أشهد أنka أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يuلد ولم يkن lah كفوا أحد qiritaanka uu qiray ayuu ku weydiisanaya oo uu ku baryaya qiritaankaasina waa camal saalix oo isagu la yimi waxaa la mid ah xadiidkii markiisa waxaa markaa saddexdii nin ee umamkii hore ka tirsanaa ee godka galay ee dhagaxa weyn markaisaga uu afkii ka xidhay godka ee dabeedna ka soo bixi kari waayo oo dabeedna markaa mid waliba yani ay isku yidhaahdeen nin walowba camalkaad ugu rajada badan tahay yani camalkaas ilaahay ku bari dabeed markaisagaa mid wuxuu ku bariyey labadiisa waalidiyo siduu ugu baarinimo samayn jiray midna ilaahay wuxuu ku bariyey muxaramaadka iyo siduu uga dhowrsoonaa khaasatan markuu awooday midna waxa uu ku baryey ammaanaadka iyo xuquuqda dadka siduu u oofin jiray ee isaga ilaalin jiray ee ammaanada u oofin jiray yani ayuu ku baryey dabeedna markaysa waxa markaa waa laga fayday oo waxa weeye dhagaxi waa laga qaada marka waa tawasul acmaashi saalixa lagu tawasulayo aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiguna saasay ugu soo arooreen noocaasna sharciyadiisu saas iyadaa bay tahay nooc kale oo saddexaad oo tawasulka ka mid ah oo isaguna bannaan baa jira noocaasi waxa weeye yani nin saalixa ama qof saalixa inaad markaa tidhahdo ilaahay ii bari ilaahay ii bari qof saalix oo markaysa waxa kula jooga oo xaadir ah ama xukum xaadir leh oo biicana waxa weye saabixis iyo markaa caadi isku kiin xidhayso aba kaa maqan yahay laakiin war baad u dirtay yani marka waxa weeye saas oo kale waana markaysa waxa markaa waa og yahay oo bimacnaa waa xay oo waa xaadir yani kaas markaa warkaad tidhaahdo yani ilaahay dembi dhaaf sii weydiiye ama ilaahay ii bari waxay tahay mid yani markaa bannaan weeye oo markaa jaa'is ah mid jaa'isa weeye nebigana sala allahu alayh wasalam waa u iman jireen saxaabadu waktigeeda qaarkood waxay odhan jireen ilahay noo bari waktiyada qaarkood markiisaga waxay odhan jireen isagoo mimbarka saaran baa la odhan jiray ilaahay roob noo weydii marka noocaasina waxay tahay waa tawasul noocaasina markiisaga isaguna waa mubaax waa mubaax markiisaga weyn waxaa markaa kale oo yani markaa laga qaadanayaa yani cumar bn khaaab nabigu sal allahu alayh wasalam waxa uu u sheegay ninkii la odhan jiray ninkii aws yani ninkii la odhan jiray uways ayuu u sheegay inuu khayru taabiciin yahay marka haddaad markaa aragto ead la kulanto ilahay dembi dhaafii weydii ku dheh marka taasna waxay kutusinaysaa inuu mashruuc yahay nebiga sala allahu alayh wasalam cid aan ahayn in markaa la yidhaahdo ilahay dembi dhaafii weydii sidaas yadaa in la yidhaahdo ayay markaa kutusinaysaa saddexdaa nooc oo tawasulaadka ka mida waxay yihiin yani waa nooc yani mashruuca oo markaa bannaan ama noocan hadda aynu ka warramayno ku saabsan in la yidhaahdo yani markaa bijaahi nabiy ayaan ku baryey ama markaa la yidhaahdo waxa weye bixaqi nabiy yani saas oo kale la yidhaahdaa noocaasi waa nooc markaisaga ahlucilmigu isku khilaafteen waxa ugu yaree laga odhan karaana waxay tahay waa in la yidhahdo waa la isku khilaafsan yahay oo waa mukhtalafun fiihi waa mid la isku khilaafsan yahay in sidaas la yidhaahdo markaa weeyi culamada qaarkood oo aada u adadkeeyeyna waa jiraan ahlucilmiga qaarkood oo banneeyeyna waa jiraan culamada bannaysay waxaa ka mida markaa shawkani maxamed ibnu cali shawkani waxa uu yihi markaisaga tawasulka noocaasi ee la yidhahdo bijaahi fulan ama bixaqi fulan waxa uu yihi waa mid jaa-isa oo bannaan weeyaan buu yidhi cizadiin ibnu cabdisalaamna waxa uu yihi nebiga keliya ayay bannaan tahay in la yidhaahdo yani bijaahi nabiyi sala allahu alayh wasalam ama bixaqi nabiy cidaan nebiga ahayn ma bannaana ayuu cizadiin ibnu cabdisalaamna isaguna uu yidhi isaguna waxa uu yidhi ciزdiin ibn cabdisalaam cidaan nebiga ahayn ma banaana sala allahu alayh wasalam imaam axmedna waxaa laga wariyey inuu nebiga ka istisnooday ayaa laga soo raray yani dadka qaarkood oo u nisbeeyey inay shaaficiga sameeyeen marka abu xaniife iyo caynka u nisbeeyeyna waa jiraan laakiin nisbada noocaasi waxa la yidhi waa qalad oo wax ka sugan markaisaga ma aha wax ka sugan ma aha bale markaisaga waxa imaamu abu xaniifa hadal sariixoo laga soo naqliyey oo asxaabta madhabtiisuna ay sheegto in waxa weeye uu qabay noocaasi inaanu mashruuc ahayn oo uu odhan jiray markiisa waxaan ilaahay cid xaq ku lihi ma jirto yani marka waxa weeye sidaas aawadeed yani lama odhan karo bixaqi fulaan oo arrinka noocaasa waa diidi jiray yani kutubta markaisaga yani fiqiga ee xanafiyana mudawan baa ra'yiga noocaasi ku yahay oo uu ku yaalla maaha arrinku siduu sheeganayo yani wadaadka la yidhaahdo yani daxlaani durarusaniyaha siduu ku sheeganayo oo odhanaya warka abu xaniife laga sheegay yani wax jira ma aha oo asxaabtii madhabtiisu may sheegin yani marka kutub badan oo xanafiye ah ayaa sheegtay oo sidaas yadaa u tilmaantay oo markaysa markaa kutubta muctamadka markaa ka mid ah ee xanafiyada ay ictimaadaan ayaa markaa saas yadaa u tilmaantay oo markaysa waxa radd lmuxtaarkuu ka mid yahay yani duru lmukhtaar fi radd lmukhtaar uu ka mid yahay oo qudurigu markaysaga waxa markaa uu isaguna kitaabkiisa ku sheegay marka ahlu cilmi badan baana markaa ka soo naqliyey marka warka saase uu sheegay waxa uu yahay war markaysaga aan saxiix ahay yacni culamo badan baana caddeeyey yani sahsawanina waxa uu ku caddaynaya siyaanatul insaanka oo waxa odhanaya kutubta xanafiye uu iska arrinka waa iska takdiibiye waa iska beeniyey yani marka kutubtii xanafiye waanu raajicin ee hadduu raajici lahaa wuu ku arki lahaayo waa ka heli lahaa yani sidaas iyadaa ayuu ku odhanaya marka adigu calaa kulli xaal warka yani shaafici laga sheego yani culamada qaarkood waxay tilmaameen in waxa weeye ay tahay yani midaan markaysa waxaan markaa jirin inuu markaa u yahay oo kadib yahay oo aan markaa wax shaafici ka sugan inuu abu xaniifa ku tawasulaya wax lamidi inay markaasi inayna jirin sidaas iyadaaba marka waxa weeye yani ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen marka masaa-ishan ku saabsan tawasulka yani jaaha waxyaalaha loo cuskado waxaa ka mid a in la yidhaahdo nebigaa wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam tawasalu bijaahi faina jaahi cinda allahi cadiim awalan in jaaha nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ilahay agtiisa weyn yahay wax shakiya kuma sugna waa xaq waa jirtaa laakiin waxa weeye kayfka ama dariiqadaa inaynu ku barino ilaahay laynooma sharciyeyn cibaadaadkuna waxa weeye alcibaadaatu mabnaha cala altawqiif cibaadaadku nusuus bay ku taagan tahay wixii aan daliil loo haynin yani in cibaado yani rabbi lagu caabudo ma aha marka sidaas aawadeed xadiidkaasna shaikhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi yani culamada muxadisiintu waxay isku waafaqsan yihiin inuu mawduuc yahay oo aan asal lahayn oo been abuur markaisaga uu yahay ee nebigu sala allahu alayh wasalam aanu odhan twasluu bijaahi faina jaahi cinda allahi caiim sidaas iyadaa inaanu odhan wakadalik waxyaalaha kale loo cuskado waxaa ka mid ah xadiiska markaysaga allahuma ini as'aluka bixaqi saa'iliina calayka waas'aluka bixaqi mamshaaya haada yani xadiidka saas ah isaguna markaysaga adkaarta qaarkood ku soo arooray xadiidkaas waxaa lagaga jawaabay xadiidku waa daciif oo waxa weeye caiya nin la yidhaahdo markaysaga daciif ah oo la isku waafaqsan yahay dacfigiisa ayaa ku jira sidaas aawadeed xadiidkaasi waxa uu yahay xadiis daciif ah oo mid la cuskan karo markaysaga ma aha mid la cuskan karo ma aha weliba markaysaga a markaa tadliisiyana waa samayn jirayo waxa uu ka mid ahaa mudalisiintii markaysaga markaa tadliiska samayn jirtayna ka mid buu ahaa oo aad markaa tadliiska xun la iman jiray marka yani xadiidkana waa cancaneeyey oo yani can buu markaysaga ku wariyey marka sidaas aawadeed laba cilaa saas yadaa ugu sugan sidaas aawadeed baanu marka xadiidkaasi xadiis saxiixa aanu u ahayn iyo xadiis xasana toonna waa xadiis daciifa daciifkana markaysaga lama cuskado oo mid yani la cuskanayo ma aha wakadalik waxyaalaha kale loo daliishado waxaa ka mid ah yani xadiiskii nebigu xadiiskii waxaan leeyahay cumar uu markaa ku tawasulay cabbaas istisqaagii oo uu yidhi markaysaa markaa ilaahay waxaan kugu tawasuli jiray nebigayagii muxameda sala allahu alayh wasalam yani nebigayagiina waa dhintay waxaanu kugu tawasulaynaa bicami nabiyika muxamadin sala allahu alayh wasalam yani markaa nebigaaga adeerkii oo cabbaas ah baanu kugu tawasulaynaa yani marka xadiidkaas waa xadiis saxiixa bacdi waxay dooneen inay ka daliishadaan inay tahay tawasulka markaa uu nebiga markii hore ku tawasuli jireen inay tahay jaahiisa inuu ku tawasuli jireen markan dambena inay u wareegeen halkay odhan jireen bijaahi nabiy sala allahu alayh wasalam inay yidhaahdeen yani bijaahi alcabbaas warka noocaasina markaysaga wax jira ma aha waayo mar qura lama soo naqlin saxaabada yani ariiq markaysaga haabit oo sugan laguma soo rarin inay yidhaahdeen bijaahi nabiyika muxamadin sala allahu alayh wasalam ama bixaqi nabiyika muxamadin sala allahu alayh wasalam maadaama sidaas yada aynay odhan waxay kutusinaysaa tawasulkay nebiga ku tawasuli jireen inuu ahaa yani inay ku tawasulaan yani markaa inuu u duceeyo yani markaa sidaas yada inay ahayd taas yada ah inay ahayd waxaana weliba markaysagaa sii caddaynaysa oo markaa sii waadixinaysa yani taqdiirka meesha la qadaraya maxay tahay bay culimadu horta marka hore isweydiiyeen oo bija yani marka binabiyika muxamedin sala allahu alayh wasalam oo mudaaf markaa ducaa baa la qadaraya ay biducaai nabiyika mise jaahi iyo xaq baa la qadaraya ay bixaqi nabiyika ama bijaahi nabiyika majaah baa la qadaraya iyo xaq labada mid mise waxaa la qadarayaa ducaa yani markaa sawaabka waxa weeyaan in la qadarayo markaysa waa markaa ducaa waayo markaysa waa mar qura ma soo aroorin inay markaysaga bijaahi nabiyika ama bixaqi nabiyika inay saas yada ugu tawasuleen saxaabada lagama hayo saxaabada mid laga hayo ma aha waxaana sii ayidaysaa waxa uu yani cabbaas tawasulka uu ku tawasulay yani cumar waxa uu ahaa ducadiisa oo cabbaas oo inoo duceey buu deed ku yidhi marka riwaayaadka saxiixa waxaa ku soo arooray inuu markaa cabbaas duceeyey oo uu yihi allahuma inahu lam yanzil bala'un ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin waqad tawajaha alqawmu bii ilayka limakani min nabiyika wahadihi aydina ilayka bidunuub wanawaasina ilayka bitawba fasqina ducada noocaasa inuu ku duceeyey ibnu xajarkuna waxa uu ku keenaya fatxulbaariga oo waxa u odhanayaa waxaa sii caddeeyey yani markaa arrinkaas xadiidka cumar tilmaamay waxaa sii caddeeyey buu xaafid ibnu xajar odhanayaa zubayr ibnu bakkaar yani waxa uu soo wariyey oo ah inuu sidaas maalintaa ku duceeyey sidaas inuu ku duceeyey sheikhulalbanina waxa uu ku tilmaamaya tawasul anwaacuhu axkaamuhu in marka waxa weeye ariiqaasina uu saxiix yahay ibnu xajarka laftiisuna waa ishaaraya inuu saxiix yahayo horuu muqadimada wuxuu ugu sheegay aahaarta iyo axaadiista uu soo warinayo ee uu kitaabka dhexdiisa ku soo aroorinayo fatxulbaariga haddii marka waxa weeye yani inuu xasan inay yihiin iyo inay saxiix yihiin inuu iltizaamayo haddii labadaa mid aynay ahayn inuu caddayn doono hadduu ka aamuso marka macnaheedu waxay tahay agtiisa cad aqalulaxwaal xasan bay ka tahay marka ibnu xajarkuna inay qawi tahay halkaas aamuska uu ka aamusay buu ku ishaaray yani albanina waxa uu tasriixiyey ariiqaas markaysaga yani mubayinada ah ee sii caddaynaysaa inay saxiixo tahay ayuu markaa tilmaamay taasi waxay sii ayidaysaa waxa weeye inay ducadiisa tahay waxaa lagu tawasulay waata kale hadday jaahi tahay jaahi wuxuu uga leexdaa ma taalo oo jaahi marka farqi ma kale lahaa hadduu dhintay nebigu sala allahu alayh wasalam iyo haddaanu dhiman waayo mar kastaba waa la odhan karaa bijaahi nabiyka sala allahu alayh wasalam taasna qariino kale ayay tahay oo ku tilmaamaysa in wuxuu ku tawasulaya ay tahay yani markaa ducada markaisaga uu ducaynay salafkuna caynkaasay samayn jireen caynkaas ayay samayn jireen marka yani roob ay waayaanna yani saxaabadu intay iska fadhiistaan may odhan jirin bijaahi nabiyika waxay odhan jireen yaa rasuulallahi noo ducee markaasuu deed u ducayn jiray sidaas iyada ah ayay markaa ahayd adigu calaa kulli xaal waxaa ka mida waxyaalaha loo daliishaday qisada markaysa waxa marka aadam inuu nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ku tawasulay oo xaakim mustadrakiisa kusoo wariyey aynay markaysa waxa markaa mashaayikhda qaarkood cuskadeen oo ay u cuskadeen markaysa waxa markaa xaakim inuu yidhi waa saxiixu lisnaad asarkaas laakiin waxa weeye taasi wax la cuskada ma aha waayo culamada muxadisiintu umay sallimin oo umay nabadgelin xaakim arrinka ku saabsan yani waa saxiixu lisnaad ee waxay tilmaameen xadiidkan inuu baatil yahay ama mawduuc yahay saas aawadeed dahabi waa ka daba tegey markuu waxa weeyaan uu yidhi waxa weeye xaakim waa saxiixu lisnaad dahabi waa ta waa tacqiibiyo waxa uu yihi bal huwa mawduuc iska daa saxiixu lisnaad inuu yahay waaba mawduuco been abuur weeye cabdiraxmaanna waa wa yani marka waxa weeye cabdullaahi ibnu aslamna waxa weeye yani lama garanayo miduu yahay lama garanayo miduu yahay saas ileeg yani markaa dahabi tarjumada markaysagaa ninkaas fihri la yidhaahdo waxa uu ku keenay markaysaga oo uu yidhi yani khabar markaysaga xadiiska uu soo arooriyey waa khabar baila saasuu ku waafaqay ibnu xajarkuna waxa uu ku waafaqay inuu markaa bail yahay ayuu markaa ku waafaqay yani lisaanu miisaanka waxaanu markaa ku tilmaamay yani inuu waxa weeye ninkaas yani ninkaas markaa waxa uu ku waafaqay yani in markaa khabarkiisu markaa inuu bail yahay buu xaafid ibnu xajarna ku waafaqay ninka la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam oo xadiidka soo wariyey xaakim laftiisu wuxuu ictiraafay kitaab kaloo uu qoro oo la yidhahdo almadkhal ilaa macrifati saxiix min asaqiim inuu markaysaga aabihii ka wariyey khabaro mawduuc yani cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam oo ninka xadiidkan soo wariyey aabihii ka wariyey ah khabarka markaa ku saabsan aadam tawasulkiisa waxa marka uu tilmaamay kitaabkiisa almadkhal fi marifa ilaa macrifati saxiix waxa uu ku sheegay aabihii wuxuu ka wariyey buu yihi axaadiis mawduuca xadiiskana wuxuu ka mid yahay axaadiistuu aabihii ka wariyey marka xaakim oo saxiixiye laftiisa uu tanaaqudo ra'yigiisu waa isburiyey oo marna wuxuu tilmaamaya cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam aabihii inuu khabarro mawduuca ka wariyey axaadiis mawduuca marna wuxuu leeyahy waa saxiixulisnaad marka ha labadiisa hadal saasay isaga hor yimaadeen ahlucilmiguna waxay markaa tilmaameen culamo badan waxay sheegeen yani markaa inuu xadiiskani markaa baatil yahay ama mawduuc yahay sidaas iyadaabay markaa tilmaameen oo culamadaynu tilmaanay uu ka mid yahay oo sheekhulalbanina markaisaga uu ka mid yahay marka sidaas aawadeed ayaan markaa la cuskan karin culamada muxadisiintaana cid markaa ku waafaqday oo ku raacday xaakim ma jirto xaakim cid ku waafaqday oo ku raacday yani ma jirto marka sidaas iyada ah ayaan isagana xuja ugu sugnay marka khulaasatu lqowl waxay tahay yani bacd axaadiis oo kale oo ay daliishadeen jawaabista laga jawaabaya waa dheeraan kartaa markaa rasaaisha iyo kutubta ahlucilmigu ka qoreen in mawduucaas loo noqdo oo la raajaco markaisaga weeye oo uu ka mid yahay qaacida jaliila fi tawasul alwasiila oo uu ka mid yahay waxa weeye atawasul ilaa xaqiiqati tawasul oo uu markaa yani leeyahay nasiib arufaaci oo uu ka mid yahay atawasul anwaacuhu axkaamuhu oo sheekhulalbani markaa waalifay kutubtaas baa markaisaga loo raajici karaa waxa marka uu yidhi sheikhu raxmat ullahi calayhi washafaacatu shafaacadii allatii taasoo idakaraha lahum uu kaydiyey yani markaa iyaga uu u kaydiyey yani markaa xaqun xaq weeye bimacnaa waxa weeye shafaacadii uu nebigu sala allahu alayh wasalam ummaddiisa ugu dibdhigtay axaadiista qaar bay sheegaysaa waxa weeye nebi kastaa ducadiisii waa hormarsaday anigu laakiin dib baan u dhigtay markaysagaa shafaaca ummadayda ayaan dib ugu dhigtay idakaraha uu nebigu sala allahu alayh wasalam u kaydiyey lahum ummaddiisa u kaydiyey xaqun xaq weeyaan kamaa ruwiya fi lakhbaar sida axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu soo wariyey والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق والميثاق بلنكي الذي كاسو أخذه الله إلهي وكقاضي تعالى كرية من آدم آدم وكقاضي وذريته ترنتسي وكقاضي حق حق ويان حق ويان وعو تلمام يا ميثاقا وبلنكي لغشي آيات القرآن كأه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين marka waxa weeye waa miisaaqa aayaddaasi sheegtay weeyaan axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa sii fasirtay oo waxa ay tilmaantay in waxa weeye aadam dhabarkiisa in ubadkiisii laga soo guray yani marka wax alla waxu duriyad markaa ka farcami doonta in laga soo guray markii dhabarkiisa laga soo guray laga soo saaray intuu ilaahay masaxay ayuu ka soo saaray markaasaa dabeedna markaysa waxa markaa yani uu yani ilaahay ka qaaday ballan oo uu ku yidhi alastu birabbikum markaasay yidhahdeen bala sidaas iyadaa ku yidhahdeen taana waxaa kusoo aroortay axaadiis fara badan baa kusoo aroortay axaadiis fara badan ayaa kusoo aroortay marka misaaqa iyo ballankaasina inuu xujo ku yahay ayuu marka inoo tilmaamaya inuu xujo ku yahay ayuu marka inoo tilmaamaya axaadiista uu shaarixu soo aroorinayaana maqaamkan waa inoo fasiraysa waa inoo caddaynaysa axaadiis marfuuca ayaa kusoo aroortay oo ibnu cabbaas iyo kayrkiiba laga soo wariyey cumar ibnu khadaab iyo ibnu cabbaas iyo yani markaysa waxaan markaa kayrkoodba laga soo wariyey ayaa markaa kusoo aroortay dhammaantoodna tilmaamaya inuu marka ilaahay intuu dhabarka aadama saxay uu ka soo saaray marka isaga waxaa durriyaddii oo yani markaa ka farcami doonta aadam ilaa maalinta qiyaame dabeedna markaysa waxa markaa inuu ballan markaa ka qaaday sidaas iyadaa sheegaysa sheekhu lalbanina waxa weeye silsilatu axaadiis saxiixa ayuu markaysaga aaaarta noocaasa ku saxiixiyey waxaanu tilmaamay markaysa waxa markaa inay yani aaaartaasi axaadiistaasi inay saxiix tahay oo iyadoo marfuuca iyadoo mawquufaba inay ansaxday saas iyadaabuu markaa tilmaamaya halkan markaa yani sharaxa waxaan leeyahay shaarixu axaadiista uu soo arooriyey lafteeda waa ku saxiixinaya wuxuu odhanaya axaadiistaasi waa saxiixun liuruqihi wa shawaahidih yani xadiidka ibnu cabbaas oo kale markuu sheegayo saxiixun liuruqihi wa shawaahidih waxaanu tilmaamayaa raqamka markaa saxiixada uu kaga sheegay oo mujalladka afraad inay ku taallo yani saas iyada ah oo halkaa ku bastiyey buu tilmaamaya wuxuu kaloo ishaaraya markaysaga masxu daharka ayuu ka istinoonaya laakiin ta noocaas yani dhabarka masaxaadiisa uu ka istisnooday yani waxa weeye shiikhu wahmi bay marka uga dhacday wahmi ayay uga dhacday waayo markaysaga siaad arkayso dhowr dariiq oo masxu daharku ku sugan yahay ayaa markaysaga waxa jira yani waxaanu ku yidhi markaysaa marka masxu dahri dhabarka inuu masaxay wax shaahida uma helin wax shaahida uma helin marka wahmi bay ahayd yani shawaahiddii markaysaga kitaabku waa qoraya sidaas aawadeed yani tacliiq wa sharxin ayuu markaa tacliiq wa sharx yani markaa risaalada daxaawiyada tacliiqa iyo sharaxa yar ee uu ku leeyahay ayuu markaa ku istidraakay oo u odhanaya markaysaga arrinka noocaasi wahmibu nooga dhacay dib baanu markaysaga ka istidraaki doonaa ayuu markaysaga waxaa sheikhu yani ku odhanaya sidaas iyada ayuu ku odhanaya axaadiista markaa maqaamka kuu tilmaamaysana waxaa ka mid ah xadiidka markaa saxiixaynka ee markaa sheegaya inuu ilaahay ku yidhaahdo gaalka haddaad wax alla waxa dhulka saaran yani markaa yeelan lahayd ma isku furan lahayd oo cadaabka ma iskaga furan lahayd markaasuu yidhahdaa haa ilaahayow markaasuu ilaahay ku yidhaahdaa qad aradtu minka ahwana min dalika qad akhadtu calayka fii dahri aadama anlaa tushrika bi faabayta ila an tushrika bi shaya yani anlaa tushrika bi shayan faabayta ila an tushrika bi shayan yani bukhaari iyo muslim baa markaa soo wariyay xadiidka anas ibnu malik marka xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa in ballan laga qaaday isagoo dhabarka aadan ku sugan saxiixaynkaana ku jira sidaas aawadeed culamada qaarkood hadalkay odhanayaan oo in ballan laga qaaday markaysaga aayadda kuma cadda culamada qaarkood oo markaa saxaabada ka mid oo hadalkaa yidhina ijtihaad ahaan iyo ra'yi ahaan bay u yidhaahdeen aayadduna daliil ahaan kuma tusinayso kuma cadda ay yidhaahdeen warka noocaasi war saxa ma aha waayo xadiidkaasina ijmaal buu u sheegay saxiixaynkaana ku jira waana marfuuc yani axaadiista kalena way sii bastisay duruq fara badanna waa leedahay haddiiba laga soo qaado qaarkood inayna daatadeeda saxiix u ahayn way isku weynayaan oo macnahay sheegayaan waxa weeye qaarkoodba qaarka kale ayay xoojinayaan oo ay quweynayaan markaa sidaas iyada ah ayay markaa tahay waxaa kaloo xadiidkani daliil uu yahay qad aradtu minka ahwana min dalika iraadadu inay jirto waxa la yidhaha iraada sharciya oo iraadadu u qaybsanto iraada sharciya iyo iraada qadariya yacni xadiidka laftiisa daliil buu yahay waayo yani waxaa markaa ilahay uu ku yidhahda xadiisulqudsiga saxiixaynka ku jira yani qad aradtu minka ahwana min dalik waxaan kaa doonay intaa wax ka yar oo waxaan kaa doonay inaad ii shariig yeelin marka waxa weeye inaanu shariig yeelin cid walba waa laga doonay gaal iyo muslimba yani iraadada laakiin laga doonay iraada qadariya maaha waa iraada sharciya waa iraada qadariya hadday noqon lahayd waa dhici lahayd waa dhici lahayd marka xadiidkani mas'alada waa kutusi waa kutusinaya waxaana markaa adilo badan inoo sheegaysaan ciddii waxa weeye ilaahay hanuun la doono inay markaa hanuunayaan yani marka waxa weeye cidduu ilaahay markaa hanuun la doono inay hanuunayso ayaa adilo badanna ku soo aroortay marka sidaas aawadeed yani kan haddii laga doonay shirki la'aanteed oo tawxiid iyo iimaan laga doonay haddana shirkigii shirkigii uu ku dhacay oo tawxiidkii laga waayey waxay kutusinaysaa iraadadan inaynay ahayn iraadadii qadariga ahayd ay tahay iraada sharciya iraada sharciya inay tahay ayay markaa daliil u tahay marka taasna mas'aladaas yani iyadana waxyaalaha markaa yani laga faa'idaysanayo ayay kamid tahay waxa kale oo marka yani culammadu ay ka warramaan arwaaxda iyo jidharhka iyo maa abuur horreeyey masalada noocaasa khilaaf baa ku sugan laakiin waxa weeye raajixu waxa weeyaan inay arwaaxdu abuurkoodu inuu horreeyey arwaaxdu nafaha abuurkooda ayaa ka horreeyey jidharhka abuurkooda oo intaan jidharhka la abuurin ayaa nafaha la abuuray waxaan markaa yani cahdiga iyo ballanka laga qaadayaana waa arwaaxdii arwaaxdii baa laga qaadaya oo suuro loo yeelay ayaa markaa laga qaadaya inta suuro loo yeelay ayaa markaysa waxaa markaa laga laga qaadaya markaysaga cahdiga iyo ballankaas culamada qaarkood oo uu ka mid yahay waxa weeye ibnu kasiir ka mid yahay ibnu lqayimna ka mid yahay ayaa waxay mareen inay ishkaalaad mawduucan kusoo arooriyaan ku saabsan ballankan laga qaaday aayaddana xoogaa ta'wiil inay ku sameeyaan bay mareen shaarixa taxaawiyaduna waxaad moodaa sidii ibnu kasiir shiikhiisu uu maray waayo shaarixa taxaawiyada waxaa shiikh u ahaa ibnu kasiir isaguna waa sheegaya marar yani dhowr goor buu ku sheegaya sharxiisa oo odhanayaa shiikha iyadii ibnu kasiir caynkaasuu yidhi marka waxa weeye sidii shiikhiisa ibnu kasiir marka uu maray oo aayadda ta'wiilku geliyey ah ayuu markaysa waxa shaarixa taxaawiyaduna u afaqay marka sidaas aawadeed yani yaan lagu kadsoomin arwaaxduna waa ka horraysay yani jidharhka waa ka horraysay culamada qaarkood baana ijmaac ku soo raray oo waxa weeye ibnu xasmi iyo isxaaq ibnu rahweyhi iyo labaduba waxay ku soo rareen ijmaac inay culammadu isku waafaqsan yihiin arwaaxda abuuritaankoodu inay ka horraysay jidharhka abuuritaankooda sidaas iyadaabay ijmaac labaduba ku soo rareen lawaamicu lanwaari albahiya ayuu markaa kaga soo rarayaa yani safarini ibnu xasmi inuu ijmaac ku soo raray saas iyadaa uu kaga soo raraya wakadalika sheikhu lalbanina waxa uu kaga soo rarayaa silsilatu axaadiis صaxiixa markuu axaadiistii aynu halkaynu sheegaynay ee uu ku takriijinayo mujalladka afraad ayuu isaguna ka soo rarayaa isxaaq ibnu rahaweyhi inuu isaguna ijmaac ku soo raray inay waxa weeye arwaaxdu horraysay oo arwaaxda la horaan abuuray arwaaxduna waa makhluuqo waa soo diriday waa la abuuray ee qadiim ma aha siday falaasafadiiya sheegtaan sidaas yadaa ma aha marka calaa kulli xaal ishkaalaadka xoogaa ugu soo kicinayo ku saabsan ballankan yani miday dadku xasuusan yihiin ma aha maadaama ayna xasuusnayn sidee xujo ugu qumaysaa jawaabteedu waxa weeye xujo mustaqila ma aha laakiin waa xujo markay ambiyadu baraarujiyaan oo xujadu ay gaadho iyaduna xujadaa hore sii caawinaysa oo ambiyadii baa markaysaga baraarujinayo fidradii bay baraarujinayaan oo ogeysiinayaan marka waxa weeye xujada dhammaystirankeedu waxay ku qumaysaa buluuqa uu sharcigu soo gaadho wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula laakiin nooc markaysaga xujo ah bay tanna tahay sida caqliguba nooc xujaa u yahay laakiin xujo kaafiya aan u ahayn oo qofka markaysaga lagu cadaabayo hadduu markaysaga muqtadihii caqliga markaysaga markaa la iman waayo oo aan lagu cadaabaynin yani markaa ilaa uu soo gaadho sharci sidaas oo kale ayaa miisaaqana markaysaga uu la mid yahay yani marka adigu calaa kulli xaal yani mas'alada marka aayadda tafsiirkeedana saas yadaa baa loo jeedaa oo markaa laga tilmaamaya والميثاق بلنكي الذي كان أخذه الله إلهي كقاضي تعالى كري من آدم آدم وكقاضي وذريته وبتكيسي وكقاضي هرأ وكقاضي حق حقوية وقد علم الله تعالى وقد علم الله إلهي وحوق هذه تعالى كري فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة عدد كي جنة قلاية أيو أغاذي فيما لم يزل وحي آنو كسول بكو أغاذي قدر كي آنو كسولين أيو كو أغاذي وعدد من يدخل النار عدد كالنار تقل يرى إلهي وأغادي يرى وحكو أغادي يعني مركا وحي آن كسور أي أغادي جملة واحدة أي أجملة ولا ضدب ولا سجي ولا سكتو تلقري يعني مركا جملة واحدة ضدوب كلية أما جملة كلية وبمعنى وحوي واحد زيادة يعني مرة فلا يزاد في ذلك العدد لما الزيادنا يعدد كاس أما فلا يزداد يعني مركا العدد في ذلك في ذلك العدد يعني عدد كاتي مركا يتغى مسيادي آه ولا ينقص مركا ولا ينقص منه وحوال لغا نقصان الماء فلا يزداد ونسخ قاركود قريا مركا الآخرين وحي نقنيسا فلا يزاد في ذلك العدد عدد كان لمسيادين يوحل غضر ماء انت ولاي هرأسي وقع walaa yunqasu minhu waxbana laga nuqsaamin maayo o laga dhimi maayo wakadalika afcaaluhu sidaas oo kale ay afcaashoodu ahaadeen fiima calima minhum wuxuu ilaahay ogaaday an yafcaluhu inay sameeyaan sidaasoo kale ay ahaadeeno waxna lagu dari maayo waxna laga nuqsaamin maayo waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa masalada ku saabsan ilaahay cilmigiisu sida uu yahay yani caamka uu yahay oo wax kastaba ilaahay uu og yahay ina allaha bikuli shayin caliim wa kana allahu bikuli shayin caliima yani ilaahay wax kasta inuu ogaa wax kastoona uu og yahay yaclamu ma kan wama yakun wama laa yakunu law kana kayfa yakunu ilahay wuxuu og yahay wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona dhici doona iyo waxaan dhacayni hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeen dhammaan ilaahay waa ka warhaya cilmigiisu mana ziyaado mana nuqsaamo marka wuxuu ogaana wax iska bedelayaa ma jiraan wax markaa yani iska bedelayaa ma jiraan marka sidaas iyadaa in la ictiqaadiyo saas aawadeed baa imaamu shaafici odhan jireen khasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu nimanka qadariyada ah ee qadarka diidaya cilmiga ilaahay ashyaada sii ogaa taa kula murma oo waxaad tidhahdaan ilaahay ashyaadu intaynay dhicin ka hor ma ogaa mise ma ogeyn hadday qiraan oo yidhahdaan waa ogaa yani khusimu waa laga qaalib noqonaya yani wailaa kafaruu hadday yidhahdaan ma ogeyn waa ku gaaloobayaan oo milladii waaba ka baxaya marka waxa weeye macnaha noocaasina waxay tahay macnaa qaطciah oo adilada kitaabka iyo sunnadu inoo tilmaantay muslimiintuna ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin inuu ilaahay ashyaada yani markaa uu sii ogaa intayna dhicin ka hor waxa dhacaya iyo waxaan dhacaynin hadday dhici lahaayeen siday noqon lahayn intaba ilahay inuu og yahay muslimiintao dhan baa ku ijmaacsan oo isku waafaqsan marka waa arrin qaطciya waqad calima allahu tacaala haddaa dadka maxaa laga rabaa ogaanta uu ilaahay sii ogaa ee uu ashyaada sii qadaray diidi mayso in dadkii takaaliif la saaray oo la yidhi markaysaa waxaana yani wixii khayra la kaalaya wixii sharana iska daayi iimaan iyo camal saalixa la kaalaya daacaadka yani kufriga iyo gaalnimada iyo macaasida iyo yani waxyaalaha noocaasana ka taga taas in la yidhi markaysagaa diidi mayso taas in la yidhi yani markaa waxa weye diidi mayso oo laba shay iscaaridaya ma aha waxaana ku xidhan yahay sawaabka iyo ciqaabku samaynta uu addoonku markaa samaynayo yani khayrki iyo sharki ayaa sawaabka iyo ciqaabku ku xidhan yahay abaalmarinta la abaalmarinaya taas ayay markaa ku xidhan taas ayay ku xidhan marka waajib waxaa ku ah qofku marka waxa inuu la yimaado yani markaa khayrkii oo isagu markaysa waxaa la yimaado oo uu ku dadaalo markaysa waxaa khayrka sidaas iyadaabaa markaysaga waajib ku ah sidaas iyadaa ayaa waajib ku ah yani inuu yidhaahdo waxa weeye anigu waa iska fadhiya wixii laga qoray baan markaa sugayaa macnaha noocaasi sax ma aha waayo dee wax kastoo dhacaya waa la qoray yani wax kastoo dhacaya waa la qoda waa la qoray risiqiiba waa la qoray haddana risiqi fadhihi maayo qofku sababtii ula imanaya awlaaddii waa la qoray awlaaddii kudhee sababtii buu la imanaya fadhihi maayo a oo ubad baan doonaya haddana waa iska fadhiyaya yani markaa sidaa ma yeelayo dee waxa weeye jannadiina waa saasi leeg jannadiina waa inuu sababtii la yimaada sababtii waa inuu la yimaada sababtiiyo musababka mid walbana waa muqadar oo horaa loo qoray qoraalkaa la qorayna diidi mayso inuu waxa weeye qofkii mukallaf inuu ku yahay yani khayrkii inuu la yimaado oo mukallaf ku yahay sharkii inuu ka tago sidaas iyadii waa arrin marka waxa weeye laisla ogol yahay yani marka weeyaan inuu qofku mukallaf ku yahay nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uhi icmalu fakullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala oo shaqaysta mid walba wixii loo abuuraa loo fududaynaya kii janno loo abuuray iyo khayr khayrkii baa loo fududaynaya kii marka waxa weya naar iyo yani markaa shar loo abuurayna yani sharkii baa loo fududaynaya waqad calima allahu ilaahay wuxuu ogaaday tacaala koreeye fiima lam yazal buu ku ogaaday wixii aanu ka suulin cadada man yadkulu ljanna cadadka kii jannada gelaya yani wixii aanu ka suulin buu ilaahay hore ugu ogaaday wa cadada man yadkulu naara cidda naarta gelaysana wuxuu ku ogaaday ay fiima lam yazal wixii aanu ka suulin buu ku ogaaday oo waxa weeye markaa aanu mar horena uga suulin dibna uga suuli doonin jumlatan waaxidatan ay ujmila waa laysu geeyey oo marka waa laysku tootalgareeyey jumlatan waaxidatan jumlo keliya oo bimacnaa waxa weeye dhammaan waa markaa tootalgaraysan falaa yuzaadu fi dalika alcadadi cadadkaa waxba lagu siyaadin maayo walaa yunqasu min minhu cadadkaana waxba laga nuqsaamin maayo qofna lagu dari maayo qofna laga dhimi maayo wakadalika afcaaluhum saas oo kale afcaashoodu ahaatay fima calima minhum an yafcaluuh wuxuu markaa ogaaday inay marka waxa weeye sameeyaan sidaas oo kale ayay marka ahaad oo acmaashoodana waxaanu hore u ogayn oo dib lagaga darayaa ma jiro wa kullun muyasarun lima khuliqa lah wa kullun mid kastaaba muyasarun waa loo fududeeyey lima khuliqa lahu wixii loo abuuray baa loo fududeeyey walacmaalu bilkhawaatim camaladuna in kaleba maaha khaatimooyinka ayay markaa ku sugnaadeen ay kaa'inatun bilkhawaatim caaqibada ugu dambaysa iyo khaatimada ay ku sugnaadeen inta ugu dambaysa goobada ugu dambaysa wasaciidu ka liibaanay ee waxa weeye markaa yani sacaadada iyo yani liibaanta helay man sacida biqada illaah waa kii ku liibaanay ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa washaqiyu kii hoogayna yani man shaqiya biqada illaah waa ka ku shaqiyoobay yani ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa kii ku shaqi noqday kaasaa shaqi ah bimacnaa hore mid loo ogaayo loo qoray inuu shaqi yahu baa shaqi noqonay hore mid loo ogaa inuu markaysagaa saciid yahay oo liibaanayo ayuunbaa saciid noqonayo oo liibaanayo yani sidaas iyada ah ayaa markaa laynoo tilmaamay xadiis صaxiixayn kusoo arooray ayaa lafdigan yani icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah sia shaarixu idin qorayo oo kusoo arooray marka waxa weeye icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah tii buu ka iqtibaas waxaa kaloo jira xadiis kale oo صaxiixa oo markaa bukhaari صaxiixa kusoo wariyay uu nebigu yihi sala allahu alay wasalam inama alacmaalu bilkhawaatiin in kaleba maaha acmaashu waxay ku sugnaatay ictibaarkeeda iyo tixgelinteedu khaatimada ugu dambaysa oo qadarka ugu dambeeya hadduu khayr yahayna khayr baa loogu khatimay qadarka ugu dambeeya hadduu shar yahayna qofkaa shar baa loogu khatimay sidaas iyada ayaa waxa weeye xadiiskaasina uu tilmaamay marka waxaa suurowda mid weligii markaa soo samaynayay shar iyo gaalnimo iyo xumaan in waxa weeye intii yarada ugu dambaysay noloshiisa in khayrka la waafajiyey iyo iimaanka iimaanka iyo khayrka in la waafajiyey ayaa laga yaabaa aw dabeedna markaa islaamo oo markaa yani sidaas iyada ahlu janno ku noqday mid weligiiba khayr soo samaynayey sida dadka u muuqanaysa yani markaa khayr soo samaynayey ayaa waxa weeye waktiga noloshiisa ugu dambaysa yani la hufinaya yani la hufinaya oo sharkii xaggiisa loo leexinaya markaasuu xumaantii iyo sharkii la imanaya dabeedna markaasuu khaatimo xumaysanaya oo uu ku dhimanaya markaysaga khaatimadii xumayd acaadana allahu min suui khaatima ilahay aynaga badbaadiyo khaatimada teeda xune markaa dabadeedna sidaas iyada ayuu naarta ku gelaya sidaasna nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa axaadiista saxiixa ah ku sheegay asaciidu man sacida biqada illah iyo washaqiyu man shaqiya biqada illah yani waxaa laga tilmaamayaa qadaa bimacnaa qadarkaa looga jeeda waxaana ku soo arooray xadiis yani bazaar iyo soo wariyeen oo abu hurayra laga warinayo inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yihi ashaqiyu man shaqiya fii baطni ummih wsaciidu man sacida fii baطni ummih yani shaqi waxa ah ka calooshii hooyadii shaqi ku noqday bimacnaa markaa la qoray inuu shaqi yahay oo waxaa jira kitaabaadka markaysagaa qadarka taqdiir marka qofku uurka hooyadii ku jiro la qadarayo oo la qorayo ayaa jira marka waxa weeye ashaqiyu man shaqiya fii baطni ummih shaqi waxa ah hoogay ka caloosha hooyadii shaqi ku noqday bimacnaa loo xukumay markaa inuu shaqi noqon doono sidaa loo qoray yani wsaciidu man sacida fii baطni ummih saciidna waxa ahoo liibaanay ka calooshii hooyadii yani markaa liibaane ku noqday oo markaysa waxa saciid ku noqday kaasaa marka isaguna liibaanay xadiiskaasna sheikhu lalbani waa saxiixiyo waxa yihi sanadkiisu waa saxiix tacliiqa uu kuleeyahay markaysa waxa markaa sharxu wa tacliiq aطaxaawiya yani sharxa yar ee mukhtasarka uu kuleeyahay ayuu ku saxiixiyey wa kullu mid kasta oo yani dadka kamida muyasarun waxaa loo fudaydiyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray oo dad naarta loo abuuray baa jira walaqad dara'na lijahannama kaiira min aljini walinsi waxaa jira markaysagaa dad fara badan oo jinkiiyo insiga ka mida oo aanu jahannamo u abuurnay baa jirta baa lii waxaana sida isu waafaqaysaa in la yidhahdo dad baa jahannamo loo abuuray iyo sharka dadkoo dhanna ilahay cibaadadiisaa loo abuuray wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun marka ayaddana waxay tilmaamaysaa dadkoo dhan ilahay inay caabudaan in loo abuuray oo ay wada islaamaan oo ilahay wada caabudaan aayadda kalena waxay sheegaysaa walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljini walins in badan oo yani markaa ka mida insiga iyo jinka jahannamaan u abuurnay axaadiistana waxay tilmaamaysaa sixaaxa ahi yani icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala mid kasta waxa loo fudayna wixii loo abuuray culamadu waxay yidhaahdeen labada isma caaridayso oo waa la kulminaya oo waxayna isaga hor imanaynin yani laamu tacliilka yani ku sugan mid ahaanna wuxuu noqonayaa iraadada laga dhadhansanaya iraada sharciya midna wuxuu noqonaya iraada qadariya laamu tacliilka waxaa laga dhadhansanaya iraado wax doonis doonitaanka laga dhadhansanayo ayaa laba u qaybsamo iraada sharciya iyo iraada qadariya u kala noqda walaqad dara'na lijahannama kaiira min aljini marka leeyahay laamu tacliilka ku sugani iraadadiisu waa iraada qadariya qaar qadar ahaan loogu talagalay inay jahannamo galaan wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduuna laamu tacliilka ku jira waa iraada sharciya ayaa laga dhadhansanaya waa iraado sharciya oo bimacnaa waxa weeye khalqigoo dhan ilaahay wuxuu u abuuray inuu cibaado ka doono oo ku kalifo oo sharci ahaan cibaado uga doono bacdi khalqiga ka midana waxa uu la doonay inay naarta galaan qadar ahaan buu la doonay marka sidaas aawadeed waxaa lagu kala fasirayaa midna iraadadu inay tahay iraada sharciya midna waxay inay tahay iraada qadariya sidaas aawadeed bayna labadu isu caaridaynin oo isu waafaqayan walacmaalu bilkhawatiim camaladu in kaleba maaha waxay ku yani markaa sugnaanayaan oo ku yani xasilayaan bilkhawaatiimi khaatimooyinka ugu dambeeya والسعيد كالليباني ومن سعد بقضاء الله إلهي قضاء كيس يقدر كيس واكي كل ليباني والشقي كهوغي يعني مركا قلد الرئيس بينه ومن شقي كي كهوغي بقضاء الله إلهي قدر كيس يقضاء كيس والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك